kooxda kubadda cagta guatemala ayaa ku guuleysatay tartanka kubadda cagta ganacsatada magaalada beledweyne kadib markii shan gool iyo saddex ugu badisay dhiggeeda kooxda alfa oo ay isugu soo hareen fiinaalka duqa magaalada beledweyne nadar tabax maalin guddoomiyaha ururka dhalinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi al cadaala guddoomiyaha ururka kubadda cagta hiiraan cabdi maxamed kabadorog guddoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne ismaaciil cali xasan siidaani xogayaha ururka kubadda cagta gobolka hiiraan xasan xuseen yaxye iyo boqolaal dhallinyaraha ayaa ka qayb galay xiritaanka tartankan guddoomiyaha ururka kubadda cagta gobolka hiiraan cabdi maxamed kabadorog iyo guddoomiyaha ururka dhallinyarada hirshabelle cabdirasaaq maxamed cabdulaahi al cadaala ayaa ka warbixiyey tartankan iyo sida uu kusoo dhammaaday runtii meeshaan waxaan ku qabanay tartan ganacsatada oo magaalada beledweyne runtii waxaan qabanay habeen waana tartankii ugu horeeyey ee magaalada beledweyne iyadoo habeena laga qabto runtii sboortiska degmada beledweyne aad ayuu u iftiimay waxaan markaan si weyn loo garab istaagay maayarka magaalada beledweyne iskuduwaha caafimaadka gobolka iyo dhammaan mas-uuliyiinta dhag waxaan leenahay kooxdii ku guulaysatay ee goodirbool hambalyo hambalyo aka guruul waxaa leenahay iyadana hambalyo maadaama ay soo dadaashay meeshaani baatay runtii tartankan waxataa la geliyay carwada sidi garaab oo runtii ah carwadii ugu horreysay oo tartan isboortiska aad la gelayso maanta waxaan ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno finalka koobka ganacsi kaab oo ka socday garoonka afyare stadium ee magaalada beledweyne tartankan waxaa soo qabanqaabiyey xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne uu hogaaminayo guddoomiye ismaaciil cali xasan sidaani waxaa taageeray carwo city sports house oo ah carwo maaragtay qalabka isboortiga oo dhan lagu iibiyo waxaa ka qayb qaatay maayarka magaalada beledweyne nadar tabaax maalin waxaa amnigiisa sugay taliska booliiska degmada beledweyne akhyaartaas aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa tartankan waxaa ka qayb galay lix iyo toban kooxood waxaana maanta koobkii ku guulaystay kooxda goodir mool oo aan leenahay hambalyo hambalyo waxaa sidoo kale u hambalyeynayaa kooxda foota alfa oo finalkas timid ayagana waxaan u hambalyeynayaa inay finalka soo gaareen aad iyo aad aad u mahadsan tihiin taageerayaasha iyo weliba akhyaarta jecel kubadda cagta waxaan idin leenahay guud ahaan hambalyo hambalyo galab wanaagsan duqa degmada beledweyne nadar tabax maalin iyo xubnaha ka qayb galay xiritaanka tartankan ayaa si wada jir ah u bogaadiyey qabashada tartankan iyagoo u hambaleeyey kooxda ku guulaysatay waa magaalo isboortiska caan ku ah waa magaalo xadaarad leh waa magaalo aan isleeyahay intaani in ka badan ayay u qalantaa marka hore waxaan ilaahay mahadiis ka sokow haddana waa maadsantaa leh guddoomiye siidaani guddoomiye aada umaadsan tahay wuxuu u dhabar adeygay in isboortiskan magaaladan beledweyne uu saan u iftiimo saan u qurux badnaado waxaan soo marnay koobab fara badan oo la dhigay laakiin waxaa u malaysaa maanta inuu ka gedisan yahay oo ganacsatii magaalada beledweyne ay kusoo biirtay isboortiska aadaa u mahadsantihiin waxaa soo bandhigteen banooni qurux badan goodulmoor waxaan leeyahay hambalyo tiimka footadana waxaan leeyahay waa dadaasheen waa u qalanteen inaad guulaysataan laakiin wakhtigaan maaragtay keenay in maanta tiimka saaxiibadiina ay guulaysteen waxaa soo bandhigteen ciyaar aada u qurux badan waxaan noo bilaabo doono ciyaaro fara badan oo qurux badan waxaan leeyahay insha allah ilaahay hanoo ka siin garaanka weyn ee ku yaala magaalada beledweyne dib u dayactir lagu sameeyo waxaanan jecelahay in dhammaan magaaladoo dhan ay ka qayb qaadato waxaa jira dhallinyaro qurba joog ah lacag soo aruuriyey lacagtii way taal daabshiilay ku jirtaa waxaan u raadinaynaa dhammaystir waana la samayn doonaa insha allah garoonkaas inuu qurxanaado aadaa u mahadsantihiin beledweyne guul aan leeyahay carwada city ee ah carwadii bilowday in la taageero sboortiska waxaan leeyahay carwooyin kale ha ku daydaan sidaas si la midna tardamada ha joogsadaan waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyo guddoomiyaha degmada ee sboortiska sidaani iyo guud ahaan bahda sboortiska wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee horay u jiri jireen wasaaradda dhallinyarada ciyaaro oo statekaa degmada tiim way joogi jireen dabcan duruufihii iyo xaaladihii iyo sanadba sanadka ka dambeeyana way sii qurxanaysaa nidaam qurux badan ee dadkii horena meel fiican keeneen adinkana aad sii agaasinteen oo taariikhda idin xusi doonto ayay noqon doontaa kaalin walba oo aa ka qaadateen oo idinka mahad celinaynaa maama nadar guddoomiyaha dhallinyarada bahda tifiyada sboortiska iyo kuwa gaarka loo leeyahayba naftigiina waxaa soo bandhigteen quruxda sportiska la-aantiinna waxba ma soco lahayn waxaan leeyahay haddii adinkan ila haysan lahaynne sportiskan iyo tayada iyo farxadda meesha ma imaan lahayn aniga waxaa ka mid ahay dhalinyarada magaalada magaaladanna magaalooyinka magaaladan u jeclahay waaye liannahu waa ku dhashay waa ku barbaaray waana u jeclaa doonaa liannahu meel ayada ii dhaanto inaanan helayna ogaay bahda sportiska ka mid ahay waa ka mid ahaan doonaa waxaana rajaynayaa inay dhici doonaan kulamo iyo kulamo kuwaan la mid eh ama ka waaweyn ka wasaarad ahaan iyo ka xasan ahaanba ay taageeri doonaan insha allah waana mahadsantihiin waana mahadsantihiin la-aantiina waxba ma socon lahayn si guud iyo si gaarba dhalinyarada gobolka iyo kuwa degmada beledweynaba waa u mahad celinaa mar kale waa mahadsantihiin tartankan ayaa door ka qaatay isdhexgalka dhallinyarada iyo dhiirigelinta ganacsatada magaalada si ay kor ugu qaadaan magaca xarumahooda